iyada oo muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka la baxay puntland ayaa waxa ay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh sheegtay in khilaafaadkaasi uu saameyn ku yeeshay dhaqaalihii ay ka heli jireen shisheeyaha axmed cilal oo ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxa uu ka dhawaajiyey arrintan isagoo intaa ku daray in badi ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha ay ka helaan shisheeyaha kusoo duulay dalka runtii waxaa la dhihi karaa saameyntaas yani runtii aada bay u weyn tahay saameyn xun weeye sideeda waxaan ognahay soomaaliya waxay ku tiirsan tahay mashaariicda deeqaha mashaariicda ah oo caalamka laga helo siyaasaddaas la isku khilaafsan yahay waxay sababtay inay istaagaan badanaaba mashaariicdii kabka weyn u ahaa nolosha dadka runtii caqabado badan baa jira
si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo doorashadiisa dul hoganaysa mawjado siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni oo qalqal ku ah jiritaanka maamulka fadhigiisu yahay villa soomaaliya waxaana falanqeeyayaashu arrimahan u sababaynayaan arrimo isbiirsaday oo ay ku sheegeen inay ka mid yihiin bixitaanka laga filayo ciidamada afrikaanka ah ee shisheeye kalsooni yarida laga qabo hoggaanka dowladda federaalk deeqbixiyayaasha reer galbeedka oo ka daalay taageeridda dowladda federaalka khilaafaadka iyo isqabqabsiga ka dhex caloosan gudaha villa soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar ee ka arrimiya qaybo ka mid ah gobollada dalka